Kalluumaysigu waa xirfad caalami ah oo qof kasta siisa fursad shaqo uu noloshiisa ku maareeyo, iyada oo fursad shaqo oo muhiim ay tahay xirfadda. Haddana waxaa jira khataro kala duwan oo soo wajaha bahda kalluumaysiga sanad kasta xilligan oo kale, maadaama ay sheegaan in ay tahay xilliga badxireenka kalluumaysatadu. Qaar ka mid ah kalluumaysatada magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa inooga warramaya xaaladaha shaqo iyo qiimaha ganacsiga kalluunka ee xilligan.
badda xireentii waxaa laga wadaa xilliyada oo maaragta magaalada markay xun tahay seewaay ma khasno haa suuq xumada ma khasno xilliyo waxay jirtaa oo suuqa badda ay furan tahay xilli waxay jirtaa suuqa badda ay xiran tahay xilliga badda ay xiran tahay waxaa la yidhaahdaa ha ii imaanin xilliga badda ay furantana ii imaaway ku dheheen marka hadda xilliga lagu jiro waxaa la ha ii imaanin bismillaahi ayadoo badda xiranaa aadi waxaa la ii gediyey laba iyo toban sac waxaa la isoo fasaxay siddeed sac galabtii badda la i haysatay yaa ku dhoweyaa maxaa markay isoo tuftay ani iyo doonteeda mar kale ma soo noqonino bis waa saddexdeedii meerkeeda waa siiyey waxaa gaadgaadaa xilliga maaragta oo badda fureenka ay imaado ay tikan tahay xilliyadaasaa ka kharaabtaa marmar ee adoo habeenkii aa baxday aa subaxdii aa ku xisaabtamaysa inaa imaadidaa imaanaynin oo aa shan sac iyo wixii ka dambeeya oo lagu dhahayni oo qofka malaayoo soo wadaa ama ee doontu ay soo raran tahay oo aad nafsad ahaantaadani oo halis ku jirto marka wax gurmad oo macnaha waa lagu soo diraa isla markii la dhihi kara ma jiro doonta hadday ku xirantahay meel oo macnaha oo laga soo tixraac oo kale ama ee dowlad ay ku xiran tahay gooni waaye laakiinse doonta ee waxaa le qof keliya alinfed haddee dhunta waxaa waa way dhuntini waay bilaahi mar waxaa jira adin oo adoo nyaxaaskan oo hadda aa arkaysiin asoo liska keeni maahine asoo nool ee marmar qaar aa soo duubnaa ma fahanti ee waxaa jira marmar adoo oo nyaxaaskii inaad dishid aa isku damacdoo kale ee in afka uu kula soo aado inuu wax dhinta iskaaga dhigo macnaha garaafo oo ku gaarsiiyo ma fahanti Dhalinyaro badan ayaa fursado shaqo ka sameeyey howlaha jalaabashada ee kalluumaysigu.